yahay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka xoreysa warsa raadiyaha caddaado habeenka socdaha hore aad ka dhegaystaan marka laga reebo kii kaa
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya yidaan allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geed qalabay kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin qul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa habeenimo axada isniin ee soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shan iyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dhegayso qodobadaha musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo ay ka bilaabatay markii ugu horeysa uusa ka qayb galay mukhtaar rabuc cali oo mansuur oo ku hoyanaya xabsi ku yaala magaalada muqdisho barnaamijkan ayaan goorow xog arrimahaas la xirta idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa gab ahaanba albaabada isugu dhiftay xabsigii godka jilocow ee loo yaqaanay ee lagu xili jiray dadka ay reer galbeedka ugu yaqaanaan argixisada barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbi doonaa sababta loo xiray in xilligan la keeno waa sababta xilligan keenta in la xiray xabsiga jilcow qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona adayaasha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dalbaday in dib loo dhigo doorashada ka soconaysa magaalada baydhabo ee gobolka baay barnaamijkan ayaa sababta ka dambaysa idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale dhegaysan doodana waxaa qayb ka noqon doona mid ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda xasan cali kheyre maanta ayuu wuxuu isku casileeyey fargelinta uu sheegay in la hayo waa fargelin uu sheegay inay ku hayso dowladda federaalka magaalada baydhabo barnaamijkan goor uu idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa mas-uul ka tirsan xiriirka kubadda cagta gobolka shabeellaha dhexe maanta way ku dhaawacmeen qarax gaarigiisa lagu xiray khasaaraha uu leegyahay ayaa barnaamijkan goor uu idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale goor waa dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona waxaa gabahaanba lasoo afjiray khilaafka ka dhex taagnaa guddoonka golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijkan xog la xirta ayaan barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbi doonaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu shir caalami ah uga qaybgalaya waddanka turkiga qodobo ayaa lasoo hordhigay barnaamijkan ayaan xog la xiriirta qodobadaasi barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbi doonaa maxaa ka jira in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya uu maanta iska casiliy xilka uu ka hayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dacwaddii loo haystay wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya maanta maxkamadda gobolka bellander ayaa go-aan ka gaartay waan idiin soo gudbin doonaa qatar airways magaalada muqdisho ay wax ka bilaabaysaa maalinka berri ah duulimaha toosa iyadoo qatar ka soo kacotimi doonta barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbi doonaa xasan cali kheyre wuxuu ka hadlayay go-aanka lagu xiray waa xabsiga godka jilicow barnaamijkana xog la xirta idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaasi waxay soo karraa xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caaway waxaad ku dhegaysan doontaa qodobadaasi wuxuu soo kordha xubintii kalamaan ayaa barnaamijkan goorur aa ku dhegaysan doonteen xasan axmed maxamed ayaa tibi doona ilaa socodsiin doona waa mar kale iyo xulashada walaysada
adeer waa adigan dhafoorka heystee maxaad aragtay oo kaa yaabiyey gabadhaydiyey sida asaageen u horumareen iyo halkaa anagu joogno miyaysan ahayn wax lala murugoodo adeer ma waxaas ayaa wax laga murugoodo ah maadaase dusha saaran kara maxaad isugu mashquulinaysaa maya saas maahan gabadhaydii laakiin waxaan ogahay markaan ogaano danteenna inaan gaarayno hadafkeenna oo halkee danteena ku jirta adeer jasuurka oo aan ilaalino siduu yahana aan ugu dhaqanno ayaa horumar iyo nidaam noo horseedi karaa maxaa isaga jira dastuurka aad sheegaysa iyo horumarkeenna ummadi marka ay leedahay nidaam sharci iyo xukun kala haga ayay horumar gaartaa intaasna waxaan ku heli karnaa marka aan ilaanshanno dastuurkeenna haa maba ogeynba laakiin hadda kadib waa inaan gaarsiiyaa fariintan asxaabteeda oo dhan si aan horumar u wada gaarno sidaas ayaan kugu ogahay gabadhaydii
dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys
waayahay habeen wanaagsan iyana hawda aan ka leenahay raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka xulasa warasa raadiyo hadaado oo intaas ka faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee xarun kumeel gaar u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan xarunta baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxaa maanta ka bilaabatay khudbadjeedinta musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed soomaaliya ee maanta khudbadaha ka jeedshay ayaa waxa ay kala yaheen aadan maxamed nuur oo loo yaqaano aadan sursoor iyo sidoo kale ibraahim macali nuur iyo xuseen cusmaan xuseen ammaanka guud ee magaalada baydhabo ee caasimada kumaalgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa aada loo adkeeyey inta lagu guda jira doorashadii maanta ka dhacaysay waa door codjeedinta maanta ay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtana koonfur galbeed soomaaliya ay khudbadooda ay ka ay ka horjeedinayeen baarlamaanka codka kalsooni ay weydiisanayaan ee koonfur galbeed waxaan doorashadaasi maanta aan ka qaybgaleen oo gabaxaanba xabsi ku hoya xabsi ku yaalla magaalada muqdisho ku hoyanaya mukhtaar rabuc cali oo mansuur oo inta badan bulshada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ahaayeen xabsiga waa waa dhan kaliya ay ka taageerayaan musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtooyaha koonfur galbeed soomaaliya musharaxiinta maanta khudbadaha ka jeeshay ayaa inta badan waxay sheegeen in ay wax badan ay ka qaban doonaan haddii xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kalsoonida ay siiyaan in ay wax badan ay ka qaban doonaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
sheekh muuse roobo hornimadiisa hal siyoy doorashadiisi meel in roogdii shacabkii rabaa rabitaanshii siduu ka qeyb gala wali dembigiisu lakasuubiyina jaasiisyada aan kasuubiy in la banayo haligelin halkubiyoy sharcilaanga lagobadi shargoola lensuubi dembigiisu ahay lan saasdubaala fadaw nasi fadawn makajara qof walba insaasdubaala ma fadaw wali adan fadaw siyaasiyiinta koonfur galbeed odayaasha dhaqanka culamaa udiinka dadaal badan ayaa muuji handaban adeegay koonfur galbeed in aan geeg hortiinkooy anuu musharax ahaa falaw in lii doorado afar sana hataa sood haddii laahaya haddii aan ka bilaawo qodobada oo barnaamij siyaasadeedkay ee ama qorshe howleedkay ee weli u koobayiina todoba qodoba u koobayiin todoba uduba leedhe udubka kiisan dulaasan waliba waa oo idalaka dhisaay madidee udubkaasna meylilaka teegi maayo madidee baniskoohe todobadaas udub waliba waa todoba barnaamij oo isla jara oo udub eh madidee baniskooyo way kumadee number one eh amniga number one eh number lamana garsoorku number saddex maamul wanaaga leedhe number afar dib u habaynta dhaqaalaha leedhe number shan arrimaha bulshadu number lix siyaasadda iyo arrimaha federaalka lehe number todoba weli waaha dib u heshiisiintu tan kale weli suubii doone wasiir indhahoy xiriirka baarlamaanka iyo dowladda xukuumadda anbisa anin weli indhahoy doone si maamul wanaag lakahela weli indhahoy doone sadiida tiir ee dowladnimada maete xukuumadda garsoorka iyo shari dejinta sadiid on dhahoydoon sadiid dowladnimadu sadiid on dhahoydoon wali xildhibaanada sharabtile infududahay doonama bilaayeera la xisaabtanka hay-adaha dowladda la xisaabtanka hay-adaha dowladda iyo galan kasii doon iyo iyo runtii la xisaabta ma koonfur galbeed adaalad mujadwal erajen waan isaga raadsan xildhibaaneen badanahay gobolka adaalad mujadta maamulka sharifada adaalad ee walageeka adaalad suubii waytaa عدالة مسؤولية galabtiin cadaaladda ka jarta ma eta laakiin muduma siyaasa laakiin muduma siyaasa aniga dowlada shareedeen maya walaa naqobadu doon iyo walaa naqobad ila sheegeen haddii liin araga la-an oo mudan dalkan badbaadin baahanyi badbaadin baahanyi madaxtinimo lahanweydiisidii mahe gabadan in la badbaado liin baahanyi shaqin liin baahanyi dalkan la horeeyo fadee haddii isan arag danla oo mudan ee balle heloona weliba masahayso wadowrde anina siin ka taageeray miihi la madaxweyne la talo miihi laakiin waysan lahaa geeka talada galatiin isinka jarta xildhibaanow geeka isin tala galatiin ka jarta markale ka nage geeka isin tala galatiin ka jarta hooba isin maamulka koonfurgal badbaadidaan fadaasan la badbaadiyo doorada madaxweyne kawaadada isin hukumaasan hooba weeru waaytaan allaahuma ballakum mana haysataan haddaa ii doorataan madaxweynaha koonfur galbeed afarta sano soo socota waxaan barnaamijkii siyaaradyada kusoo koobi doona kusoo koobi doona todoba qodobood oo muhiim ah isla markaana ii fududeyn doona dib usoo noola noolaashaha koonfur galbeed qodobadaasi waxaa ka mid ah waxaan dib u habeen ku samayn doonaa hay-adaha amniga ee maamulka si awood buuxda ugu yeeshaan sugidda amniga dhammaan deegaanada maamulka koonfur galbeed waxaan dhisayaa ciidan tayaysan oo leh tiro ku filan oo gudan kara waajibaadkoodii shaqo isla markaana heli doona xuquuqdooda iyo daryeelkooda joogta ah waxaan abuuri doonaa kalsooni u dhexaysa shacabka iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed waxaan ka hortegi doonaa afkaarta uurdiimeedka hafjirka ah iyo midda qabiileedba ka dambaka roob ilaahay raa lakanada wali si degdega horay jiditeed intimad in nabad goaan lamadaas degdood yaa furaan oo dhalee si ganacsiga reer koonfur galbeed kor la gagaan sababto bay wali aragaase baawarta hadda bay dhow ka shaqeeyaan in baawar badan sadanka badan baawarta in la kashaani boosaasa aniba hadda gaba shaksiyan dhowr baawar boosaasa la kashaani meeqa kilomitr ninjarta higab may waalay wali waalay macnaha degeda gabna oo maaragna walaasdhan la kadijii kor laakiin mahaysana nabadgelidii amnigii mahaysana marka haddii ilaahay degedu wasna furasi ganacsiga kordhan kagaa insha allah
musharax musharax musharax waxaan ahay musharax maxaad u sharaxan tahay xilka weyn ee bannaanaaday wegar war miyaa lagu wadaa mise adaas wada anigaa iswada ee mudanayaal codkiinna isiiya warkar booskaas ma buuxin karo war anika mudug mudanayaal mas-uuliyaddana qaada kor hadda ma lagu wadaa mise adigaas wada haa weliba wawiinka wawiinka nin culus war heedhahdama kuu dhan yihiin war is wada ogna ballan gaar ena qaba maxaan idiin sheegay warkaas waa dhan yahay soo dhiib soo dhowow guddoomiye soo dhiib soo dhiib
waa tahay habeen wanaagsan yahan wadanka lena raadiyaha cadaalada ayaad dhegaysanaysaan kuwaasi waxay ahaayeen mujarxiinta maanta u tartamaysay xilka madaxtiniha koonfur galbeed soomaaliya ee qodobadaha ka jeedinayay ayay kuwaasi ahaayeen oo kale ahaa aadan maxamed nuur oleyqan aadan saasoor iyo ibraahim cali nuur iyo sidoo kale xuseen cismaan xuseen habeen wanaagsan yahan wadanka lena raadiyaha cadaalada ayaad dhegaysanaysaan markaana magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta axad ah waxay ku dhawaaqday in gab ahaanba albaabada laisugu dhiftay oo la xiray xabsigii loo yaqaana godka jilcow oo ahaa xabsi dadka qaarkood ay sheegeen in dadka lagu ciqaabi jiray ama dadka lagu dhibaatay jiray xiritaanka xabsigaas oo loo bedelay xarun la sheegay in lagu tababarayo ciidamadan absuguday sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abukuslow ducaale iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna sheegeen sababta loo xiray ay tahay kadib markii cabasho ka timi shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha xaqru-eesaanka taas oo ku aadan in xabsigaas uu ahaa goob dadka soomaaliyeed lagu dhibaateyn jiray
meesha la dhihi jiray godka jilcow markasaa ula socotaan wasaaradda amniga gudaha iyo xukuumadda waxay waday belihii lasoo dhaafay reform ama isbeddel isbeddelkaasoo ku saabsan dhanka nabad sugidda sidaa ula socotaan ciidamada nabad sugidda dhowr bilood ka hor waxaan ka dhignay hubka ciidamada inta badan hubka badsan waxaan ku wareejinay ciidamada booliiska soomaaliyeed een, sidoo kale maanta meeshaan aan joogno oo hore loo dhihi jiro godka jilcow waxay ahaan jirtay xabsi lagu xiro dadka marka cabasho noogu yimid umma- ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxay wasaaradda amniga iyo xukuumadda garatay in meeshan xabsiga laga bedelo loona bedelo meel ama goob ay ku bartaan ciidamada nabad sugidda tababare ay ku qaataan sidoo kale lagu baro la dhaqanka bulshada ama la dhaqanka bulshada ama xuquuqul insaanka in halkan tababar lagu siiyo een, waxaa alla mahadiisa maanta inoo suurta gashay magac cusub oo halkan loo baxshay waa jilcow ama xarunta jilcow marka godkiaan ka dhaafnay marka waxaa la socotaan in xukuumadda uu madaxweyne ka yahay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ra-iisul wasaare ka yahay xasan cali keere inaan dadaal badan u gashay in wax kastoo dadaal lagu gaari karo ama shacabka ka yimaado in halkan fikir xun laga haystay in godka jilcow dadka lagu dhibaateeyo ama lagu dilo marka meesha waa ka saarnay een, waxaad ogaataan qofka la xiro hadda kadib laba meel keliya laga raadin karaa ama meel saddexaadaa jiri karto waa saldhigyada booliiska iyo xabsiga dhexe sidoo kale nabad sugidda waxay xaq u leeyihiin markay qofka soo qabtaan in afar iyo side- afartan iyo sideed sac ku haystaan baarista xisbiga wixii ka badanna inay soo xalaalaystaan ama sharciga u maraan marka maanta wixii ka dambeeya meeshan waxaan u bixinay xarunta jilcow ama xerada akadeemida jilcow haddaan si kale u yidhaahdo waa xerada akadeemida ama xarunta akadeemidaha ee jilcow marka meeshaan jilcow loo yaqaana godkii in laga reebaan ka codsanayn ummadda soomaaliyeed waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu u sheegi wey meeshan aan joogno eh, waad garanaysaan taariikhdeeda waa meel eh, dad lagu hayni jiray cabasho fara badanna markii xukuumadan dhalatay naga soo gaartay lagu daray in reformka oo hadda aan wadno eh, in dib eegis lagu sameeyo wasiirka aada iyo aad baa ugu mahadsan yahay wasaaradda amniga inay dib u eegis ku sameeyaan Eh, wasaaradda cadaaladana maadaama cabashooyin fara badan ay ka soo gaartay dadkii ku xiranaa in dib loo eego xaruntan isla markaasna eh, tallaabo laga qaado wix laga samayn lahaa Eh, wasiirkaa noo sheegay go-aanaa la gaaray in xaruntan hore u jiri jirtay oo godkii jilacow la dhihi jiray oo dad badanna ay markii magaciisa ay maqlaan dareemi jireen marmar meel astaan u ah meel dadka lagu dhibaateeyo xaruntaas in lagu bedelo meel eh, wax lagu baro eh, ciidamadan qaas ahaan nabad sugidda in lagu bedelo loona bixiyo xerada akaademiyada jilacow in loo bixiyo akaademiyad inay noqoto oo dadka wax lagu baro go-aankaas oo la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadda ku mahadsan meel dadka lagu tababarayo dadkii lagu tababarana shacabka ay waxa u tarayaan bay noqon doontaa insha allah sida wasiirku u sheegay eh, waxaan ka shaqaynaynaa eh, sareynta sharciga muwaadiniinta xuquuq bay leeyihiin xuquuqdooda dastuurka lamaana qaadaya eh, in meel lagu xiro oo lagu haayo ayagoo la geynin eh, cadaalada horteeda eh, dhibaato ay keenaysaa saas daraaddeeda marka godkan jilacow hadda loo xiraya run ahaantii qofka markii lasoo eedeeyo sida hadda wasiirkaba uu sheegay eh, in la mariyo jidkii eh, sharciga ahaa oo ahaa in lasoo eedeeyo eh, booliiska booliiskana maaragtay ay soo baaraan khaas ahaan c a d-da haddii dembigaas ay kusoo ogaan mase dembigaas ay ku helaanna marka in xeer ilaalintii loo gudbiyo xeer ilaalintiina inay dembigaas fiiriso hadday ku raacdo in maxkamad loo gudbiyo maxkamadaasna go-aankii maxkamadda ugu horreysay gaartana waxaa ka furan rafcaan ilaa maxkamada sare dalka kadibna qofka markii lagu xukumo dembiga wuxuu aadayaa xabsigii marka ee la geeyo maadaama arrinta saas tahay marka waxaan u baahannahay meelihii lagu haayay dadka in lagu bedelo xarumihii kale oo looga talagalay dadka markii lagu haayo sidii xabsiga dhaxa oo kale la geeyo in meelihii kale oo wasiirka hadda noo sheegaba in la geeyo qofkana markii lasoo qabto sharcigu wuxuu ogol yahay afartan iyo sideed sac in la haayo kadib wixii afartan iyo sideed saca ka dambeeya in ogolaasho maxkamadeed la haayo in lasii hayni kara in lasii daynayo arrintaas marka waa muhim saraynta sharciga ay ka mid tahay dadaalada dawladda ku jirta ay tahay ay ka mid tahay in sha allahu caalamkana wuxuu nagu eedayn jiray meelahan oo kale in dad aan ku hayno meeshii maarka idinka weriyaal ah joogtaan arka meeshii waxaa waay waa la bedelay magaca kale la siiyey akademiya laga dhigay dalka meelaha kale oo sidaan oo kale hadday jiraanba waan fiirinaynaa waan raadinaynaa sida wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga waan raadinaynaa in ayagana lasoo xiro sidaan oo kale loo bedelo meelo dadka lagu tababaro waxaan ka duulaynaa in saraynta sharciga iyo muwaadiniinta xuquuqdooda inaan ilaalino waxaan ku duulaynaa in dowladnimadii iyo nidaamkii iyo kala dambeynkii aan soo celino in sha allahu waana mahadsantihiin waad arki doontaan meesha waa meel maanta aan xirnay loo lagu magacaabo jad godkii jilaaco maanta la xiray lagu magacaabay xerada akaademiyada jilaaco waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen wasiirada arrimaha amniga maxamed abkurslaw dacaalo iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya abukaate xuseen xaaji waa abukaate xuseen xaaji ayuu kaasi ahaa habeen wanaagsan ayaan awoodan ka leenahay raadiyo hadaado ayaa dhagaysanaysaan meel kastaa joogtaan si kastaba maqalka raadiyo hadaado idin soo gaarayo iyadoo maanta magaalada baydhabo lagu qaabtay oo kulan ay musharaxiinta u tartamayso doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya ayay kusoo bandhigay khudbadahooda odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa waxay sheegeen in habboon tahay in doorashada ka soconaysa magaalada baydhabo dib loo dhigo magaalada baydhabo howl maalmaha kacsaneed kadib markii dowladda federaalka soomaaliya xabsiga ay dhigtay mukhtaar rabow oo ka mid ahaa musharaxiinta doorashada ayaa odayaasha dhaqanka waxay sidoo kale sheegeen in jawga hadda uusan ahay mid sahlaya in doorasho ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee gobolka baay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay faraha ay kala baxdo fargelinta xoogan ay ku hayso doorashada ka dhacaysa magaalada baydhabo ee gobolka ahay waa gobolka baay si ay u dhacdo doorasho xal iyo xalaal ah oo musharaxiinta u tartamaysa ay ku kalsoonaan karaan natiijada usoo baxda kulanka maanta ay musharaxiinta u jeedinayeen khudbadaha ayaa waxa aan ka qayb gelin mukhtaar rabow calan mansur oo ah ka mid ahaa musharaxiinta doorashada kaasoo haatan ku xiran xabsiga xabsiyo ku yaala magaalada muqdisho malaaq cali cabdiraxmaan ayaa waxa uu walaa xoogan uu ka muujiyey doorashada la filaya oo ka soconaysa magaalada baydhabo ee gobolka baay
sheekh muktaar roobow hornimadiis halsiyoy doorashadiisi meel in roogdi shacabshii rabaa rabitaanshay siduu ka qeyb gala wali dembigiisu lakasuubiyina jaasiisyada aan kasuubiya in la barayo raaligelin halkubiyoy sharci laanga lagobadi shardoola lensuubi dembigiisu ahay lan saasdubaale fadaw nasii fadaawna makajara qof walban saasdubaale ma fadaw wali adan fadaana lanka kale balla fada karo gardarad guddoomiyaha baarlamaanka laga suubi guddoomiyaha baarlamaanka waa ninka labaad anka sareeya waayo dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya waa lanka haddii sharciga kasaasan madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka kahiga guddoomiyaha baarlamaanka inoo gurishay laka-ooda inoo raashinka lindiida inoo macnaha qaraabadiis lindiida inoo awlaadiis lindiida inoo hildhibaanada habooqda waayaan war walaagase war la gaadado kor ma-a degal marfla haddii anan ma gaadaan warka dagaalmaan diyaar magayidila warka dagaalmaan diyaar magayidila warka dagaalmaan diyaar magayidila caalamka adduunkiynaha may ku codsadaane dhibka farmaajo waddankun ka haaya inay ha fargeliyaan markan ka horeyta inay ha fargeliyaan si degdegana ha ka fargeliyaan dhagaalihii waddanka linku b anshuurtii dadka laku qaadiya laska laka dhamaay ahay ma ogolini maana ogolaada doon digli mariflina naraan dhulkaata madaxtooyada ha ku bilowdaas digil imiriflila ilaa lukuseedow jaamacaddii soomaali la raayi baardheer wal hakakbaradahay golahu wuxuu si buuxda u taageerayaa go-aanka iyo sarraynta sharciga ee uu ka qaatay guddoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaaladda dalka uu marayo maanta labo golahu wuxuu si cod dheer ugu baaqayaa dowladda federaalka soomaaliya inay xorriyaddiisa dib ugu soo celiyaan musharax sheekh mukhtaar robow cali mansuur sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ilaah yidhaahdo saddex golahu waxay soo jeedinayaan in doorashada koonfur galbeed soomaaliya dib loo dhigo xilliganna aysan suurtalgal ahayn in halkaasi ay doorasho ay ka dhacdo oo aysan xilligan munaasib ahayn afar golahu wuxuu ugu baaqayaa shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya in ay isdejiyaan ka shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida deegaanadaas
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqd waayahay habeen wanaagsan yaen hawada aan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan markaana isla magaalada muqdisho wasiirka howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdifataax ibraahim geeseey ayaa maantay galmada wuxuu ku dhawaaqay inuu iska casiliyo xilkii howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya hogaansho ra-iisul wasaare xasan cali qirre shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa wuxuu ku sheegay in dowladda federaalk soomaaliya uu ka tirsan yahay aysan jirin meel lagu go-aamiyo in lagu farageliyo maamulka maamulada dalka jira gaar ahaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya inaysan jirin meel laga go-aamiyo doorashada laga reebo lana soo xiro muwaadin u tartami lahaa doorashada maanta codbixinteeda ay ka bilaabatay koonfur galbeed dowladda federaalk soomaaliya ayuu sheegay in diidan tahay inay wada tashiyo arrimahaas lala tashado mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo wasiirada ayaha iyo danaha danaha koonfur galbeed lana hareer maray dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ay degsatay
maanta waxaan maaragtay shirkan jaraa-id ku qabanayaa hooygayga waxaana maaragta u qabanayaa oo aan saxaafadda isugu yeeray laba arrimood oo runtii muhiim ah arrinta koowaad waxay tahay oo war saxaafadeedkan aan maanta u qabanayo taariikhdu tahay lix iyo tobanka disembar laba kun sideed iyo tobanka waxaan rabaa ugu horreyn qodobka ugu horreeya inaan halkan uga tacsiyeeyo dhammaan dadkii ku dhintay magaalada baydhabo gobolka baay xarunta kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ugu horeeyo allah u naxariisto adeerkay cabdishakuur yacquub dhammaanteen samir iyo iimaan allah naga siiyo intii maaragtay shaqaaqadaas ku dhimatay waxaan kaloo rabaa in aan maaragtay alla uga baryo inuu caafimaad deg deg ah uu siiyo dadka maaragtay ee ku waxyooloobay shaqaaqooyinkaas ka dhacay magaalada baydhabo sidoo kale waxaan halkan cambaareyn uga soo jeedinayaa cid allaale ciddii ku lug lahayd dhibaatooyinkii loo geystay reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka reer baydhabo dhibaatooyinkaasoo isugu jiray dil dhaawac caburin xarig aada iyo aad ay arrintaas u cambaareynayna waxaana degdeg u codsanaynaa in la hor keeno cadaaladda waayo ku hadlaayo magacayga ka xildhibaan ahaan iyo dhammaan xildhibaanada kasoo jeeda oo laga soo doortay koonfur galbeed soomaaliya oo ugu sarreeyo uguna horeeyo guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan reer koonfur galbeed halkan aan uga caddeeyo una xaqiijiyo inaan diyaar u nahay in aan u gudanno waajibaadka iyo mas-uuliyadda aadana saarteen oo ah inaan dadkiina aan dadkeenna aan u adeegno dalkeenna aan u adeegno in aan u gudan doonno waajibaadkeenna si buuxda aan u istaagi doonno hagidda iyo jihaynta masiirka siyaasadeed si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah kana wada shaqayno sidii aan uga hortagi lahayn jujuubka iyo afgembiga lagu wada reer koonfur galbeed iyo damaca laga leeyahay in loo magacaabo qof reer koonfur galbeed waxaan cambaaraynayaa ciidamada amisom ee ku sugan magaalada baydhabo amisom shaqadeeda waxay ahayd nabad ilaalin waxaa muuqato oon ku cambaaraynaynaa inay isu bedeshay maalmahan lasoo dhaafay ku milanka siyaasadda guud ahaan soomaaliya gaar ahaan midda koonfur galbeed taas oo ay ku faragelisay kuna caburiday dadkii ee u banaanbaxaya aragtidooda inay cabiraan taas oo ay xarig iyo afduub ay ugu geysatay musharaxa muwaadinka mukhtaar robow cali waxaan baaq u dirayaa oo aan rabaa inaan maaragtay baaq iyo tala aan u diro madaxweynaha ku-meel gaarka ahna guddoomiyaha golaha wakiilada shariif cabdiqaadir shariif sheekuna labadiisa ku xigeen guddiga doorashooyinka in ayaga ayaga inay ka muuqato in aysan diyaar u ahayn in ay hogaamiyaan hogaamin dhab ahna dalkaas ku hogaamiyaan weliba ay hogaamiyaan doorashooyin si loo helo doorasho xur ah xalaal ah ayagoo u muuqdo in ay cid gaar ah u shaqaynayaan arrintaas waxaan leeyahay cabdiqaadir shariif sheekuna iyo labadiisa ku xigeen guddiga doorashooyinka waxaan leeyahay taariikhda ayaa waktiga qori doonta waana laydinla xisaabtami doonaa mar alla markii ay haboonaato waxaan halkan baaq uga dirayaa golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo runtii ah golo u taagan jiritaanka maslaxadda nabadda reer koonfur galbeed waxaan leeyahay sida aad horay u wadayn usii adkeeya in aad ka shaqaysaan nabadeynta waxaan si wada jir ah baaq ugu dirayaa shacabka reer koonfur galbeed in ay ku dadaalaan xasiloonida ka shaqaynta dadkooda iyo deegaankooda ayna ra'yigooda iyo dareenkooda siday u cabiraayeen si nabad ay u cabiraan aysanna noqonin mid baajisa ama joojisa hanjabaadaha iyo caburinta lagu hayo sidii ay dareenkooda u muujin jireen waxaan halkan uga caddaynayaa dhammaan dadka soomaaliyeed dadka maaragtay mas-uuliyiinta soomaalida in aan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan u hayay dowladda soomaaliya waxaan rabaa inaan marka ugu horeeyo aan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda qaranka soomaaliya oo ugu horeeyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre muddadii koobneed aan isla shaqaynaynay iyo sidii wanaagsanayd aan iskula shaqaynay aada iyo aad ayaan maaragta uga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan halkan idinkugu caddeeyo sababaha keentay in aan iska casilo xilka wasiirnimo waxyaabaha ama sababaha dhaliya inaan xilka wasiirnimo iska casilo waxaa ugu horeeya koow maamulkii iyo dowladdii aan ka tirsanaay oo aynan jirin meel ay ku go-aan gaareen in la farageliyo maamulka gobol maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan maamulada kale annaga aan ka tirsannahay dowladdaas meel lagu go-aansaday ma ay jirin in la farageliyo lana caburiyo lana afduubo doorashooyinkeeda labo ma aysan jirin meel maamulkaas uu kaga go-aan gaaray in doorashooyinka laga reebo muwaadin mukhtaar roobow cali weliba lasoo xiro lana soo afduubo saddex ma aysan jirin meel looga go-aan gaaray in maaragtay ma aysan jirin meel looga go-aan gaaray in la diido in lala tashto mas-uuliyiinta xildhibaanada wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka lagalana tashto aayaha iyo hagidda siyaasadda deegaanka iyo dadka reer koonfur galbeed taas oo ay diideen maamulkii iyo dowladdii iyo xukuumaddii aan ka tirsana ayadoo ay muuqato in la hareer maraayo ku dhaqanka dastuurka shuruucda dalka u degsan iyo xeerarka dalka u yaala haddaba waxaan go-aansaday inaan iska casilo xilkan maanta ay taariikhda lix iyo tobanka disembar sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaana u go-aansaday inaanan markhaati kasii ahaanin dulmiga iyo dhibaatooyinka lagu hayo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa sidii aan horeyba ugu ballan qaaday dadka soomaaliyeed inaan ugu shaqeeyo ka wakiil ahaan xildhibaan ahaan xildhibaannimada baarlamaanka federaalka soomaaliya in aan ugu shaqeeyo ayaan u ballan qaadayaa mahadsanidin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre cabdifataax daargeysi ayuu kaasi ahaa oo maanta ay ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay wasaaradda howlaha guud iyo guryihiinta xukuumadda federaalk soomaaliya habeeguna astanayaan hawada aan kalena raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan f m ta siddeetan iyo sideed dhibic shan makahertis waxaa iyaduna saacdii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu faafinaya warar sheegaya inuu cascasilay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xasan cali maxamed oo loo yaqaana amar dambe ha yeeshe uu isagoo beeniyey wasiirka ayaa goorrow been amur wuxuu ku tilmaamay wararka lagu faafiya baraha bulshada ee ah inuu iska casilay xilkii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya xukuumadda uu gaasho xasan cali qarre
abaankeyga runtii arinta media ay soo geliyeen maaha ku jirta go-aanka iyo iscasilaad wax waaye inuu qofka iscasilo waaye partiga isma casile xukuumadda aan ka tirsanahay uu hogaamiyo ra-isul wasaare xasan cali khayre labadii horo waxa waaye iskama casilin mana iska casili doona Maasha Allah.
aadan waa mahadsantiin laakiin dacaayadda waa shay xaaraam ah in qof oo bini aadan ah oo laga been abuurto runtii ee wuxuusan asiga ee go'aansanin ama aysan qaadanin in barka media loo geliyo waa dacaayadaha runtii aan dhihi karno Been raad ma leh.
Ee, been raad ma leh ee aan dhihi karno Beriga adag dadka- dhagax.
dadka ee kulley ee jiritaanka iyo xukuumadda iyo iyo Horumarka horumarka dalka.
dalka kasoo horjeeda inay barnaamijkaas ay dhegeysadaan aad ugu nahay waana mahadsantahay وبالله التوفيق ان شاء الله مع السلامه
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa oo beeniyey inuu iska casiyay xilka wasaaraddaasi kadib markii maanta ay soo baxday warqad sheegaysa in uu iska casiyay xilka wasaaraddaasi habeen wanaagsan ayaan hawadan ka lena raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan saacdii lasoo dhaafay waxaa socdo kulamo xal lagu raadinaya khilaafka guddoonka golaha shacabka kaasoo sababay inay hakadaan shaqooyinkii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka kulamadan oo ahaa kuwo xiriir ahaa ayaa saxaa- saxaafadda banaajo ay ka ahayd ha yeeshee xubno ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka oo isku ah, iskood isku xilqaamay ayaa waxay shaaciyeen in xal waara laga gaaray khilaafka ka dhex taagnaa guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig ayaa sheegay in xildhibaanada golaha shacabka uu ku wargelinayo in xal iyo is- afgarad laga gaaray wixii khilaaf ahaa ee haatan ka dhex taagnaa guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan cabdixakiin macali axmed ayaa faahfaahin ka bixinaya markii kulamada ay soo dhammaadeen sida xal waare lagu gaaray khilaaf ka dhex taagnaa guddoonka sare ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim waralmo mooshinka aan keenay waa halkiisiu joogaa dee anagu waa gudbinay marka la gudbiye kadibna process iyo ijraa'aad uu maraayaa jirta isagii unbaa ka sugaynaa guddoonka inay xilligay baarlamaanka horkeeni lahaayeen eh, inay noo soo xadidaan oo waktigaasaa la horkeenayo baarlamaankii la yidhaahdo markii baarlamaanka la herkoona xildhibaanadu ay dood geliyaan oo ka hadlaan cidda ay qusaysa ayaa kolley un go-aankiisa ka qaadan doonta laakiin haba yaraatee wax iska bedelay ma jiraan xildhibaanadii keenana sidii ayay ugu taagan yihiin wararkaan meelahan ku maqlaayay ee shalay xildhibaanaa shiray ee, kuwaa ka baxay waxaasoo dhan wax mooshinka saameyn ku yeelan karaa ama wax ka bedeli karaa haba yaraatee ma aha sababtu waxa weeyaan de haddii xildhibaano badan aad haysato oo isku hubto ee, oo ay xildhibaano ku taageersan ay jiraan madaxweynuhu waxaa la rabaa madaxweynuhu inaad ka hortimaado baarlamaanka oo aad aamino xildhibaanada ku taageersan inay eh, ku codaynayaan inaynan kalsooni kaala laabanaynin iyagaa shala ku doortay marka si ayaga la aamino oo xildhibaanada laftirkooda lagu kalsoonaado waa tii layidhi namber badanaa shala isu yimid nambarkii waa joogaan baarlamaanka hala hor yimaado eh,
habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenaa raad iyo hadaado ayaad degeysanaysaan fm ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahertis qodobo kala duwan ayaa inoo soo socdo ay ka mid tahay qatar airways oo magaalada muqdisho be- maalinka beri ah duulimaha toosa ka bilaabi doonta
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa waayahay habeen wanaagsan yahay hawada kalan raad iyo hadaado ayaa dhegaysanayseen gudoomiyaha qatar airways sayid albawarag mujegan waa al-shaakiri ayaa maanta wuxuu shaaciyey in shirkooda ay julaay ka wadida sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka bilaabanayso dulimaadka tooska ah oo ay howlgalayso magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya safiirka soomaaliya ee dalka qatar cabdisaaq faarac cali ayaa sheegay in gudoomiyaha qatar airways uu qorsheynaya uu qorshahan ku xaqiijiyo kulan oo isaga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre magaalada dooxe ee dalka qatar ay ku yeesheen safiirka cabdisaaq faarax cali ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu guddoomiye shirka qatar airways uga mahadcelisay dulmaadka shirkadooda ay ka bilaabinayso garoonka diyaaradaha ee adaacadda airways ee magaalada muqdisho sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxa uu shirkadda iyo ganacsada kale ee dalka qatar u rajeeyey in maalgelin xoog leh ay ku samaysan doonaan magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka soomaaliya
bismi illahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay saacad ka hor wax ka yar saacad ka hor wuxuu la kulmay guddoomiyaha shirkadda qatar airways sayid akbar albakir waxaana ka wada hadleen xilliga ay u qorsheeyeen in duulimaadka qatar airways ay ku bilowdo dooxa muqdisho duulimaad ah oo toos ah wuxuu noo xaqiijiyey kowda julaay inay bilaabayso qatar airways duulimaad toos ah oo qatar airways ee muqdisho iyo dooxa dooxa muqdisho ah sidaad ogtihiinna qatar airways waxay ku jirtaa sharikadaha caalamka ugu connectionka badan ama meelaha ay tagaan stationada ay tagaan sharikadaha ugu ballaaran bay ku jirtaa marka wax weyn ayay u tari doontaa diyaasbaraha soomaaliya ama qurbo joogta soomaaliyeed inay dalka yimaadaan kuna noqdaan waddamadii ay ku noolaayeen insha allahu tacaala wax weyn bay ka bedeli doontaa xiriirka isgaarsiinta dhinaca hawada ee soomaaliya iyo caalamka intiisa kale
waa tahay kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka qatar cabdisaaq faarax cali oo sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonto duulimaadka tooska ahaa ee qatar airways ay ka bilaabaysa soomaaliya habeen wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay raadiyo hadaado ayaad dhegeysanaysaan qaybihii dambe barnaamijka ayaana ku sii saqeyna saaxiibayaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys waayahay habeen wanaagsan ee hawada kalena raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guleeda qatar oo shir uga qayb galay dalka jabuuti ayaa faahfaahin ka bixinaya isdhexgalka iyo isbeddelka ballaaran ee gobolka geeska afrika uu ku tallaabsanayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ayaa sheegay in isdhexgalka gobolka uu yahay isdhexgal dhaqaale oo aysan jirin dowlado midoobaya iyo heshiisyo ay madaxda gobolku ay siixeehdeen mahdi maxamed gulood qatar ra-isul wasaaraha ayaa ku baaqay in bulshada soomaaliyeed laga daayo marin xabaabinta turjumaada qaldan iyo beensheegidda isbeddelka gobolka geeska afrika ka socda ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed gulood qatar ayaa sheegay in isdhexgalkan uu saameyn badan waa dan weyn ugu jahay warsyada iyo xasilooni siyaasadeed iyo kan meesha ay ka baxdo faragelinta siyaasadeed ee wadamada dariska ay ku hayaan soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay inaan la marin karin heshiisya waa inaan la qarin karin heshiisya ay dowladda galeen haddii ay jiraanna ay madaxda dowladda kale ay soo bandhigi lahaayeen warmurteed ka soo baxay kulal madaxda yeesheen aan loo soo fasiri karin heshiis kale mahdi maxamed gulle qatar ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ayaa dhan kale wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo wado nidaam doorasho oo hal qof iyo hal cod ah oo xor ah xalaalna ah wuxuuna codsaday in dowladda fursado la siiyo si dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ku kalsoonaadaan
waxaan rabaa mid inaan caddeeyo aynaan inaguna samaynin hal abuur yani hal abuur waxa weeye iskuullada waatii buuxi meelaha bannaan inaynu inaguna maya waxaasi sidaasay u eegyihiin ama turjumaadi aynu bixinno mawduucan ama qorshahan ay saddexda madaxweynaha soomaaliya iyo eritrea iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya dhowrka kor ka kulmeen marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaynu caddayno oo nidha isdhexgalka laga hadlayaa muxuu yahay ilaa hadda waxa weeyaan oo mawduuca ugu weyn yahay regional economic integration isdhexgalka dhaqaale ee gobolka taasi waxay keeni kartaa awal horebana dee dhinaca amniga waa iska kaashanaynay waxay haddana keenaysaa dhinacii xasiloonidii siyaasadeed iyo faragelinta siyaasadeed ee jiri jirtay inay meesha ka baxdo waxaa isdhexgalkaas budhig u ah dhaqaale midowgan la sheegayana ma aha wax madaxweyne farmaajo intuu adisababo taga ama asmaro tago uu odhan karo saddexdii gobol waa midoogan baarlamaan baynu leenahay laba aqal ah oo uu accountable u yahay oo kula xisaabtamaya heshiisyada la soo gelayana haddaan baarlamaankeena golaha shacabku ansixinin haddaanu aqalka sare ansixinin heshiis ma noqonayo ilaa haddana waa yeelwaacayo iyo waa inagoo isyeeleelay war waa ogtihiin siyaasiyiinta hadlaya iyo aqoonyinka hadlayo war murtiyeed madaxweyneyaal kulmay in aanu ahayn heshiis baa la soo galay iyo awhaam xagla geelna wax la qariye ka weyne heshiis madaxweynuhu soo galo midnimo uu ku sameeyey ma wax qarsoomi karaya waddamada kale iyaguba way soo bandhigi lahaayeen marka taasi ma jirta yaynaan hal abuur samaynin yaynaan awhaam isku fulin way fiican tahay shalayna waa ka hadalnay maantana waydu ka hadasheen inaynu u baahan nahay laba shay soomaaliya iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka waa marka koowaad waa soomaaliya soomaaliya inaynu inagu gurigeenna wanaajinno inaynu aqalkeenna ka shaqayno oo broseskaa socda dib eegistii dastuurka iyo wadahadalladii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada dowladda dhexe iyo somalilan qayb weyn bay ka tahay waxaa kaloo iyaduna qayb ah adduunyada go'doon kagama jirne in aynu ka shaqayno dadaaladaa socda ee gobolka inaynu qayb ka ahaano hadda wax ku tarsanno miiskii tagno aynu ka doodno shirkii brussels baan idiin sheegayaa aynu julaay ka qayb galnay shirkaas maalintii koowaad oo aan anigu jeergaraynayey waxa lagaga hadlay yurub iyo dowladihii waaweynaya adduunku sida uu gobolku ugu baahan yahay inuu isu dhex galo dhaqaale ahaan una kala faa'iidaysto maalin labaadii shir gaara oo qayb gaara lagu casuumay oo madaxda adduunka oo dhanaba haddana lagaga hadlay isdhexgalka gobolka iyo faa'iidada uu keeni karayo tusaale yar baan idiin soo qaadayaa soomaaliya waagii hore waqooyiga iyagun baabajaadka lagu yaqaan laakiin iminka koonfur baaba ka badisa imise diyaaradood oo miiroosidada xamar yimaada maalin walba waqooyi maalin kasta waxa ku socda dhiigbax maalin kasta milyan iyo badh dollar oo kaash ah ayaa wajaale laga tallaabayaa toddoba boqoloo milyan oo dollar way gaadhaysaa dhaqaalaha waqooyi ka baxa ee ay ama baradho ama basal ama jaad ama kontrabanbaha lagu soo geliyey waanan ka xumahay inaan idhaahdo khamri oo waa la qabtaa in badan iyadoo la burburaya waa aragteen wax allo waxa etoobiya ka imanaya wax lagu beddesho oo waqooyi ama somalilan ay ku beddeshaan ma jirto milixda iyo kalluunka warba nagaga beddesha lagama shaqayn maalin kasta shan diyaaradood haddayna ka madahayn shan boqoloo baag oo jaad miiro ah sida oo xaafimaadkeennii u xun oo ilkihii inaga daadiyey oo maskaxiyan inoo dhaawacaya ayaa kenya inooga yimaada miyayna ahayn intaan fadhiisanno inaynu dhahno war dhaqaaleba inagoon hayninoo dad iska masaakiina ah dhiigbaxan kenya iyo etoobiya inagaga socdaa maxaynu ku beddelnaa ma wada fadhiisannaa miyayna ahayn maxaanu dunidu kala faa'iidi dhaqaalaha iyo kala faa'iidaysigu siyaasadda adduunka maanta iyagaa xukuma war sidee baynu uga faa'iidaysan karnaa marketkan ballaadhan ee boqolka milyan iyo kontonka milyan ah sharkoodana isaga moosi karnaa anu waan u garaabayaa annaguna koox wasiirra ah waanu ka doodnay war laxdu sawna cuntaa waraabihii dugsigii hoose lagu dhigan jiray sheekadii waa ogtihiin waraabihii laxda indhaala kusoo cadlay kusoo cararay yidhi maanta hilib baad ka dharagtay dee laxduna meel u carartama haysta ma ogtay way dhalla'dahay deedna isagii baa dib u baqay oo yidhi laxdu sawna cuntaa gal dadliqa ul baa la iskaga dayaaye war boqolkal milyan armay ina liqaan shantaa boqolee kun ee aqoon-yahankee b h d da iyo masterta wada haysta ee etoobiyaanka ee waxbartay boqolaalka kun ee kenyaankaa ee naga aqoonta badan haddaynu isku furno armaad daadkaasi ina hafiyaa fikirkaahi waa fiican yahay laakiin yaynaan wax kale ku qufulino inaan odhan eritriyuu keensanayaa farmaajo uu doonaya inuu nagu qabsado etoobiyuu keensanayaa taa obasidkeeda weeye waxaan anigu toddobiyo tobankii sanno u dambeeyey ka shaqaynayey soomaaliya hargeysa garoowe gaalkacayo muqdisho nairobi intaasoo dhan dhibaatada ugu weynay koonfuri ka cabataa ama soomaaliya ka cabataa waa nin genaraal gabrel la odhan jiray oo dowladnimadeenna jujuub ku hayey oo dastuurkeenna door ku lahaa oo siyaasaddeenna door ku lahaa waxaan doonaynaa iska dhexgalka dhaqaale gobolkuna uu ka turjumayaa no more general gabre taa miyaynaan isku oggolayn soomaaliye taa miyaynu ka wada shaqaynaan idhaahnaa taladeeda annagaa iska leh uma baahnin in faragelin laynoo sameeyo uma baahnin in talada cid kale yeelato innagu aan isku tashanno laakiin iyo inaan hal abuur iyo borobaganda iyo isku abuurin soomaalidu hore waxay u tidhi afku wuxuu la ho- xoog yahay magliga xawda kaa jara Ee, waa u baahan tahay dowladda soomaalidu inay media strategy samayso oo waxyaabahan ka wada hadalno oo loo sharxo dadka soomaaliyeed muxuu yahay isdhexgalkan dhaqaale ee gobolku muxuu faa'iido inoo keenaya maxaa khasaare inoogu sugan taa dowladdaa loogu fadhiyaa inay sharaxdo een, han- a- aynu iska warsugno iyo inaan borobagando uun ku furin waana la sharxi doonaa waa laga hadlay mar walbana waa laga hadli soomaali waxay dani ugu jirta
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa maxamed maxamed guuleed qatar oo shir ku qayb galay waddanka jabuuti faahfaahin ka bixinayay isbeddelka siyaasadda ee ka socda geeska afrika habeen wanaagsan iyo hawdan kalena raadiyo hacdaado ayaad dhegaysanaysaan waxaan soo gara hadii aad dhegeysan jirtay xubinta aadka xusuusaha mudan ee kalamaan
aabo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haya aabbo warkaan kooxdu ku doodoo midba koona la aado k n n-na ka daysoo layidhaa kalamaanoo kumanaan ku dhegaysto adigaa kulanow marka ay kadis joogto nin ku fiican ahaaye bulshadaan koranaysaa bal maxay ka heshaa arrin ay la kurbooto kashii laabta gubaysa ayay kaftan sheeke ku saabsan kaga soo gudbiyaano kobtii loogu midnaa iyo qandhadii karinaysay iyadoo kalarkiiya markay jaamac kudaadow kalamaan ka maqlaan kaarkii baa ka yaraadoo kaniin bay noqotaay dawo ay ka badaane maxaa loo koran waaye ileen waa kulmiyoo dadka waa kulmisaaye kaniin may noqotaa iyo daawo ay ka badaan inay dawo tahay waxaan ku kasay aniyaa kumanaan qoofood kurbey kafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qoofood kurbey kafeyday kaalamaan
xafaayadda coffee baby
kofi bayb saanay ilmaha uga qoslisa
arooda ii warrama baq ii buqdiina ii buuqiina ambasagaaridii kashabsuwaynee xaaladiina bal isiiya warkana ii soo taana taaneeya arooda war afar irdoodka baydhow hob oo aadka dhiya wudaayow aydita bilaashan dabadaasa ma maku ugaaradaasa allow dhibaato weyn waaye oo misigadii ii maana qadiija haddiiba cariir naga gasho wareer maahino war adeerow haddii dayaxa la waayo xidigaha lagu gudaaye cirka ku habkaystaniyow warnamiyow horta mayleere adduunye iribtiya damban fiirina aagilme eh ooglankii qobsidiina isku dhimal araw eelankii kidhiyoona aryayndeerne afarta gebli i dooye adoogii hoobisan ha amaamudeeno irtiin ha ka oodateen alaanqalaasiinka teginta ma la eliyo ma la eliyo ma la eliyo walatin iyaa arro
waxaa la yidhi how qalqaal inow jiraan qiira qaran haddow qiilaaf dhex yaal qalqal inow jiraan qiira qaran haddow qiilaaf dhex yaal mhm.
haddaan qudaar beero raashin haddaan beero shabaq haddaan dhigtoo badda kalluun badan ka soo saaro waatana xaggee u beecgeeyaa horta lamadun bere baydhow malaay maka gadamow aragna fooradiisa riixriixa meelaan ka dhoofsha mahay intaan geeya intaan ka soo gata dekedi hobya aryaa qadar kuu dhistee kama dhoofsatido qandha qadaada xunqaade warnimayo war ma ogidin gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu yidhi mukhtaar roobow in la xidhaa sharci maaha anigana xabsi guri in lay geliyaa sharci maaha xildhibaanada dhaqdhaqaaqooda in la joojiyaana sharci maaha marka anigu waxaan la yaabanahay guddoomiyuhu inta uu ka cabanaya jawaari markii lagu samaynayey kaambaynkauu ka mid ahaa marka nimayow taasu ma sharci bay ahayd tiisuna ma sharci daraa aryaaxaad u la yaabee horeyaa waxaaba loo yidhi waxaan shalayto yeelaan maantana la yaabaa war soomaalida nin walbaa markii tiisa laysugu yimaad buu sharciga xusuustaa oo inta kale intay ku maqan yihiinna waf kala dhowjee waatay sagaaradii naga kala fiijiyeene waryaanaha cid kale horta ha qayliso laakiinse intii farmaajo keenay waa inay amarkii la siiyo qaataan ama sharci ha lagu keeno ama sharci darre ha lagu keene war miyaad waarantay ma la jiifiyaana bannaanba la joojiyaana bannaan ar aniga horta waxaan bala yaabanahay go'aan toosan oo laisku raaca malaha miya war xildhibaano ayaa shiray waxay dhaheen aqlabiyaddii baarlamaankaan nahay tiradeennana in la sheega ma rabno laakiin annagaa sheegayna laba boqol aan gaaraynaa waxayna yidhaahdeen mooshinkiina waa buray gudoomiyaha baarlamaankana waxaan ka codsanaynaa inuuna hogaamiyo shuruuc badan aan horta halleh anamay bah ogaaday sheekhii shalay bilaamayti tiyada iyo ninkaahi wal diinle araw bataatanbu magordaana ana laakiin habarta tiyaday halaalayingata warnimada xildhibaanada aqlabiyadda sheegta hadday sidaa yidhaahdeen xildhibaanada mooshinka keenana waxay yidhaahdeen haddaad aqlabiyaddii golaha tihiin waan idiin ogolnahaye fadlan waxaad noo ogolaataan inaan cod ku kala baxno oo golihii naloo furo warniyow waa yaabe xildhibaanadiinnani ma tishti ma ishtiba waan doonayaa doonayna maayo miyaa warqowdhinow muuse biixi markii faysal calo waraale u wareeri dhalashada baydho muusi war adeer faysal cali waraabe reer baydhaba xidid buu la yahaye ee wuxuu codsaday roobow in la soo daayo codsaday waana saxe xididkaagu inuu xidhnaado waa khaladee waana ilmaha abtigood warnimay waxaan la yaabana xildhibaanada la baxay badbaado qaran beesha lixaad oo loo yaqaan beesha caalamka ayay waraaqa dacwaa u qoreen marka waxaan la yaabanahay qaranaan badbaadinayaa iyo ajnabiyaan u dacwoonayaa see isu qabadsiiyeen ayagaa yaqaanoo la weydinaa yahu taasa malmayn dhikintee itoobiihiniinkoytoy itoobiihinoobbatoy itoobiihaniingobotoy warsalaada waxaan maqli jiray dadkaaga dhinac ka raac yaadan dhumine dhinac ka raac hooy hooy dhinac ka raac marka waxaan ku keenay doorashadii baydhabo oo maxaa guddoomiyihii baarlamaanku u codsaday in dib loo dhigo dheg jalaq looma siina waa ay socotaa maantana waxaa qudbeeyey qayb ka mida musharaxiintii marka indhaha ciddii isku haysa arbacadana doorashadu way dhacaysaa oo waxaan ku weydiiyey muruqal muruqaatimiya dooyaal kalafaayaha ukun heeriyo haytan madiha bogsata awlaadiya meelikadaaji fadiyala fade war musharaxiinta waxaa ka mid ah mukhtaar roobow waana kii guddoomiyuhu codsaday ha la soo daayo ha ka qayb gala doorashadee waana isdiiwaan geliyoo shahaadadii wuu haystay isagoo xihan soo lama dooro karo ariyaa waraaqadaha codbixinta magaciisa ku soo dari kara aryaadhaha xantiinnu duug waaye mid fareeshaan idiin haya hadda intaan aan idinla warramayo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisu waa isla joogaan xaaladda in la qaboojiyayna u badan tahay waxaana u malayhaa inay dhihi doonaan farmaajo haddaan far ku taagno kala firiraa'i maahayee gacmo geel jira hoosa loo dhaqo war muudday iyo cawad xaggay mareen waa tii layidhi guddoomiyaha xildhibaanna uma tegi karaane ma derbigay ka boodeen war labada guddoomiye ku xidheen laba warqad bisa loo jiro oo wadamaris ah wax kalena lama ogolo warqadka jilacow ilaa maxamed siyaad waa laga caban jiray maanta magacaasi waa laga bedelay akademiyada tababarka ciidanka ayaa loo bixiyey qof dambana lagu xiri maayo waxaa la yidhi bukulaalu madax doolli kama xejiso ee haddii dadembi galo dadna soo qabtaan mahay gay jireenay hee keenayaan intaa kaloo gay hayaanoo yaqaaniin war sidii jeel ogaadeenkii jigjiga maxaa masaajid looga dhigi waayo wardnimayow diini maxamed diini guddoomiyaha ururada bulshada rayidkaa wuxuu yidhi mar kasta oo madaxi iskhilaafto danta guud iskuma khilaafaan dana qaasay isku khilaaftaa madaxdu waxaan la yaabanahay buu yidhi maxaa u diiday dan guud madaxda war waxaa la yidhi danta qaaska waxay ku jirtaa danta guud danta guudna waxay ku jirtaa midda qaaska war naga tag nimaan dantiisa gaarkaa meel saaranoo mid guud waxba uma haye war adeertiisaba daryeele ayaa tu kala ku dara alla ilaaha geega musuq maasuq aan fadwoodo haytan war wasiirka xogeenka arrimaha dibadda ee musuq maasuqa loo haystay hadday maxkamadda dacwadiisu ka socotaa aryaadhaha guddigii wasaaradda maaliyadda ku eedeeya musuq maasuqa waa tii la kala diraye wasiirka maaliyaddana waaga lama dhihin waxaan la sheegaa xaa ka jiree wuxuu yahaa musuq maasuqa maxkamadda leesu saaraayo war adana maxkamadda ma ciyaarmood haysta ciyaarmood caana boodhaha maxkamaddu waxay noqotay ishii guulwadaha war ilhaan cumar ordugaanay la kulantay ina salmaanna ma taqaan war arabti lankii ukun hada labaatan san hadag ee waan qoraayan lankii geel hadoon isku baaraayan aryaadhaha samow waa kii yidhi musuqaan la sheegaayo waa laygula sahdee ma samayna waagadaan ma xidhan yahay mase waa la deeyey war guddigii mar kaluu shaqaynayaa waa tii guddoomiyuhu yidhi war yaa guddoomiyaha shaqayn laha warkaas nagala tagniyo kalfadhiga faraad ee baarlamaanka waxaa ka haray shan iyo toban maalmood waana inay waajibkooda gutaan oo ay ka haraan mooshinka ay la meeraysanayaan waraa baarlamaankan aad la buuqaysiin bisha janawari waa la fasaxayaa ee naga dhaafa buuq mooshinka yaalna ma la fasaxaahe war mooshinka buri baa leeyihiin
madaxaaga muqafeene
way maadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan saaxiib iyo markaan haddaan fiirno wararka kooban oo maanta wararka ugu weynaa ee ka dhaca gudaha soomaaliya warar dheerada ayaa ka soo baxaya qaraxa gaari oo maanta ka dhacay xaafadda siigaale ee degmada hodan kaasoo la sheegay inuu ahaa mid gaari lagu dajiyey waa gaari lagu dhajiyey ruux watay gaariga nooca soomaalida u taqaanaa saarif ayaa qarxay waxaana xilliga uu qarxayay saarnaa ruuxii lahaa gaarigaas oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee gobolka shabeellaha dhexe oo lagu magacaabo maxamuud cumar qasaaye ehelada ayaa warbaahinta u sheegay inay dhaawac lugta ah uu soo gaaray qaraxaasi gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta oona caawa uu jiifanayo mid ka mid ah isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maxkamadda gobolka banaadirna maanta waxay dhegaysatay dacwadda loo haystay eedaysane mukhtaar maada uud kaas oo dhowaan lagu eedeeyey inuu ku kacay arrimo la xidhiira ku tagrafal hantida qaranka soomaaliyeed ugu horeyn maxkamadda ayaa dhegaystay eedeynta usoo jeeda eedeynta ay soo diyaareen xafiiska xeerleynta guud ee qaranka waxaana eedda uga wakiil ahaa hadaljeedinta ku-xigeenka koowaad ee xeerleynta guud ee qaranka doctor jamaal maxamed axmed waxaa weydiisay maxkamadda in laga guddoomo cadeymaha dukumenti saro laga qaaday qasnin lacageed oo ay amreen xafiiska hanti dhowraha guud inaan la taaban karin ilaa amar dambe balse uu jeexay warqadahaas jawsi ku-xigeenka ayna maanta maxkamaddu aqbashay dhegaysiga maxkamadda waa markhaatiyaasha waxay sidoo kale maxkamadda guddoontay warqad laga soo saaray lacag laga isticmaalay dakhliga wasaaradda waxayna ugu dambeyn codsadeen in xafiiska xeerleynta guud ee qaranka in la waafajiyo qodobka ay soo jeedinayeen dhan kale eedeynta u dooda waa qaranka u doodaya eedeysanaha ayaa iyaguna ku doodaya inaysan jirin hanti si gaar ah u isticmaalay wasiir ku-xigeenka balse uu ka bixiyey waa waa baahiyo wasaaraddu qabtay sidaas daraadneedna uu jiro sharci u diidaya kahor inta aysan golaha wasiirada aysan diidin gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir galyaqaan muuse macalin maxamed oo ugu dambeyntii ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda ayaa sheegay in maxkamaddu ay ku weysay eedeysane mukhtaar daa'uud qodobka waa qodobada kale ah laba boqol afartan iyo kow laba boqol konton iyo shan oo ku saabsan ku-tagafalka hantida qaranka wuxuuna maxkamaddu caddaatay inuu ficilka ku dhawaaqay ku dhaqaaqay mukhtaar maxamed daa'uud yahay fulinta warqadda uu ku dejiyey qasnada dowladda waxayna ayna dul saaran tahay ganaax gaarayo toddoba kun oo doolar maraykanka ah rafaanna ayaana la sheegay inay u firan tahay habeen wanaagsan yahay hawada aan ka leenahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan calkheyre wuxuu ka hadlay maanta xarga la xiray xabsiga loo yaqaana godka jilcow wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay albaabada u laabatay xabsiga loo yaqaano jilcow kadib markii cabasho ay ka timid shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha xaquul ihsaanka xiritaanka xabsiga godka jilcow waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre wuxuuna sheegay in xukuumadda soomaaliya ay dib u hagaajinayso laamaha amnaanka iyo cadaaladda waxaan maanta gab ahaanba xirnay xabsiga godka jilco waxaa qayb ay ka hayd howlaha ay xukuumadda dib u hagaajinayso laamaha ammaanka iyo cadaaladda dalka si u ahaato kuwa loo xisaabtami karo una adeega shacabkooda wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirka cadaaladda abukaate xasan xuseen xaaji ayaa si wada jir ah maanta wuxuu sheegay in sababaha soo xiray waa loo xiray xabsiga godka jilicu ay tahay cabashada ka timid shacabka islamarkaana la bedelaya xarunta tobabarka loo bedelay xarunta tobabarka ciidamada nabadsugudda ee sirdoonka qaranka soomaalida waxaana loo baxshay magac la yidhaha jilicow habeen wanaagsan ayaan hawada aan ka leenahay kusoo dhawaada heesta biliga barnaamijka idin ballan qaaday heestaasuu ku luqaynayay saalac qaasim naaji waxayd caawa gabagaba u tahay barnaamijka uu soo saaray ilana socodsiin anigu xasan axmed maxamada farsamo iska lahaa saaxiibka iyo shirmaanka maxamed maxamuud shirmaanka suuley tan intan barnaamijkan dib daba u kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu